Deegaanka Ganu-Ribat oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Maxas ee gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay baahiyaha ka jira deegaanka sida waxbarashada, caafimaadka, iyo biyo la'aanta. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha Waaxda Farsamada Gacanta ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Hirshabelle, Mudane Cismaan Axmed. Isuduwaha Wasaaradda Caafimaadka Hirshabelle ee gobolka Hiiraan Xasan Axmed Barqaale, Waxgaradka Deegaanka, iyo dhalinyaro ka mid ah magaalada Maxas ee gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah dhalinyarada iyo waxgaradka deegaanka Ganu-Ribat ee gobolka Hiiraan ayaa ka waramaya duruufaha ka jira deegaanka.
Waxa waaye baahidaas waxaa ka mid a meeshaan waxaa ku habsaday abaaro abaaro colaado wax walbaa soo maray deegaankan wax gargaara oo yimiday amba degmadaas amba gobol amba dowlad ka yimiday ma aanan arag waxa waaye annaga ganu-ribad waa deegaan aad u baaxad weyn degan deegaanka dadka degan qiyaastii shan boqoloo qoys biyo waxa ugu sukayda maxaas goobo teedaan meesha la yidhaaha aboorrey waxa waaye marka toban sano ka hora ugu dambaysay wax gargaara oo dayactirahoo lagu sameeyey wax katrabiila oo shaqaa oo laga qabtay ma lahan waxa waaye meesha la yidhaahdo ganu-ribad caafimaad ma leh muhiimka koowaad waa caafimaad ma leh ma lahan waxbarasho wax oo ii sheeg muhiimka ah oo deegaanka uu qabtay waxaa ka jirto oo iskiisu qabsaday waxaa ka jirta masaajid iyadana xoolaa lagu dhisi meeshaan waa ganu-ribad aad u baaxad weyn dad deegaan ahoo badanaa jooga inta bini'aadanku u baahanyay u baahan tahay ceelbiyood ma leh waxbarasho ma leh qayb caafimaad ma leh inta bini'aadan u baahanyay u baahan tahay waxbarasho laanaa ka mida caafimaad laanaa ka mida waxaa ka mida gargaar la'aantaa ka mida waxaa ka mida eegaas deegaanka inuu rara u taagan yahay waxay u baahan tahay waxyaabo badan xagga caafimaadka xagga waxbarashalaanta xagga ateenada xagga biyaha ceelka agaasimaha waaxda farsamada gacanta ee wasaaradda waxbarashada iyo hidahay tacliinta sare ee hirshabelle mudane cismaan axmed isuduwaha wasaaradda caafimaadka hirshabelle gobolka hiiraan xasan axmed barkadle ayaa si wadajir ah u sheegay in intii karaankooda ah ay kaalin ka qaadan doonaan sidii wax loogu qaban lahaa baahiyaha ka jira deegaanka
waxaan ballan qaadayna hadduu ilaahay raalli ka noqdo manii dheyna waxaan keenaynaa biritoole isbuuca dambea keenaynaa dad dareenkan sharaf kale nuu soo dhoweeyo noolo xoolo dhaqaatiin laakiin waxaan ka shaqaynaynaa sidan meelo idinla mid ah idinka baahi badan idinka maxaasaaba labaatan kilomitr ilaa labaatan shan u jirtiina deegaano waxaa jira konton kilomitr iyo ka badan maxaas u jira alxamdulilah inay hadda ka socdaan adeeg caafimaad oo frii ah ayakoo baaxad weyn ayakoo kumeergaar ah waxaan samaynaynaa adeegyada hadda socdo asismentiyada hadda socdo ee mashruuca damal caafimaad ee dowladda leedahay ee hay-adda seefta jardalen wado meelaha asismentiga loo samaynayo aan la codsanayno hay-adaha nala shaqeeya iyo hadday noqoto wasaaradda ani xasana ah iskuduwiyi gobolka markaan xasan ah waxaa iga sii sareeya heber kale heber kale iga sii sareeya waxaan la tashan doonaa qof walbaa qosis laakiin baryo ma ahan meel walbo oo ama deegaana ama degmaa ee guud ahaan statekaa ama gaar ahaan gobolka annaga wakiil ka nahay inuu adeega ka fogo ama wax wax caafimaad ay ka fulaan qasab wa mas-uuliyaddiina kala qaadano reer ganu-ribad waxaan ka rabnaa ina dhul bannaan la helo isgoo la dhagax dhigo kontribuushonka annaga aan naga bilawdin haddaa waabaxda waxbarashadaanna koog naga bilawdin dhismihiisana saddex bilood afar bilood aan ku soo gabagabayna rabnaa bahda waxbarashada oo aniga cabdullahan ka soconno runtii waa nalaxantaa waxaana la yiraaniy wixii oo dhan wasaaradda markii la joogo wixii bari aad u wadiinaan la yiraa laakiin baahida taala wiil ka sii daran aniga cabdullaahina waxaan ku dadaalayna hadduu ilaah yiraa inaan macallimiintii keenno inaan manhajkii keenno inaan buugaagtii keenno inaan wax walba qalabkii wax lagu baranayo sida kuraastii wax walba aan keenana waan ku dadaalaynaa reer ganuurada laakiin waxaan rabnaa inaanan ayagu gacmaha inan saas inan ka ahaane jaaliyadu celodhaanshadeena xoolahooga gateena inay qayb weyn ka qaataan waxaan rabnaa dhismaha isgoolkaas aadaan uga codsanaynaa sababtay tahay waxaa ka imaanaa inbutka ka imaanaa dadka ugu badan oo ku nacfinaato ilmuhu wax ku baranaan bulshada deegaanka ganuuribad oo isugu jira xoolodhaqata iyo beeraley ayaa awoodin inay dhistaan xarumo caafimaad iyo goobo waxbarasho maadaama ay saameeyeen abaarihii soo maray dalka